alhamdulilahi rabbialcaalamiin mahad allaale waa soo aruursanay waa soo nabad aruursanay safarkana safar guul ah buu ahaa ilaahna soo guulsiiyey waxaa muddo toddobaad ku dhow aan booqasho ku joognay anigii wafdi aan hogaaminay xildhibaano ka kooban ayaa uganda u tagnay ujeeddada aan u tagnay waxay ahayd ilaa bishii febraayo waxaa noo wada socday wadahadal baarlamaanka soomaaliye federaalka soomaaliyeed iyo baarlamaanka jamhuuriyadda uganda wadahadalkaasoo ku saabsanaa sidii labada baarlamaan loo mataanayn lahaa taasoo mahad ilaahay hadda inoo soo gebagabowday labada baarlamaan waa mataanooween waa soo kala saxeexannay waxaana filayaa in heshiiskan aan wada saxeexannay inuu aad iyo aad isugu soo dhoweyn doono wada shaqaynta labada baarlamaan iskaashiga labada baarlamaan iyo haddii la ku reeyay isdhaafsiga khibrado baarlamaani ah xildhibaano ka tirsan uganda inay iman doonaan la shaqayn doonaan xildhibaanadeena golaha shacbiga kuwa golaha shacbigana ay tegi doonaan muddooyin gaagaaban ay u tegi doonaan golaha shacabka ee baarlamaanka uganda si ay khibrad isu dhaafsadaan waxaa intaa dheer oo aadna muhiim u ah baarlamaan walba waxaa lafdhabar u ah howlwadeennada iyo haddii la ku rooyahay khubarada ka shaqeeya baarlamaanka oo ay ka mid yihiin mihinad yaqaanaha mihinad yahanada baarlamaanka kuwaasoo si gaar ah si gaar ah oo marata khibradahooda loo fulin yani laysu dhaafsan doono tababaro ay kusaabsanku saabsan isdhaafsan doonaan ayagana si goos goos ah inay u tegi doonaan baarlamaanka uganda si ay ula shaqeeyaan dhigooda sidoo kale khubaro oo magaciisii ka shaqeeya baarlamaanka uganda ay iman doonaan inay la shaqeeyaan inay la shaqeeyaan aqoon-yahanadeenna ka shaqeeya golaha shacabka taa waxaa ay waxaa kaloo ii suurta galay in aan la kulmo madaxweynaha jamhuuriyadda uganda mudane uweri museveni oo aan gaarsiiyey salaan uu ifaray ii dhiibay aan idhaahdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ka bacdina waxaan ka wada hadalnay arrimo aad iyo aada muhiim u ah oo labada dalba ay khuseeyaan taasoo maarata aan kala soo noqday kalsooni kala buuxkalsooni buuxda iyo walaaltinimo wada shaqaynta u dhexaysa xiriirka uganda iyo soomaaliya taasoo aan filayo in xiriirka labada dal uu aad iyo aada u dhaafsiin doono oo kana sii hormari doono kana sii hormari doono amisom iyo labada baarlamaan wada shaqeeya meel kasii shishaysa inuu sii gaari doono uuna xoogsan doono ayaan rajaynaya insha allah aad iyo aad baad umahadsantihiin soo dhoweynta wanaagsan mahad gaar ah idinka gaarto sida gaarka ad ii qadariseen mahadsanidin dhammaantiin